kulankan oo looga hadlayay doorka dhalinyarada soomaaliyeed ay ku leeyihiin dib u eegista dastuurka soomaaliya ayaa waxaa soo qaban qaabiyey hay-adaha u xil saaran dib u eegista dastuurka kuwaasi oo aada u soo dhoweeyey talooyinka iyo fikradaha dhalinyarada soomaaliyeed ee ku aadan dib u habeynta dastuurka soomaaliya ugu horeyn kulanka waxaa ka hadlay xogayaha joogtada ah ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya kaasi oo sharaxaad ka bixiyay muhiimadda fikradaha bulshada ku jira ee quseeya dastuurka dalka dowrka dhallinyarada iyo dhammaystirka dastuurka oo runtii ahaa geedi socod soo qaatay muddo fog oo dhowr iyo toban sano jirsaday oo laga yaabo dadka inta fadhiya qaarkiin marka ay dhisheen agagaarkeediiba in dastuurka geedi socodkii iyo samaysigiisu uu soo bilowday haddana aada goobjoog u noqonaysaan dhammaystirkiisa iyo qaabkii lagu dhammaystiri lahaa
sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed oo soo gudbiyey faallooyin muhiim ah oo ku saabsan wax kabeddelka iyo qaabeynta dastuurka soomaaliya maanta waxaan madashan uga soo qayb gallay inaanu dhallinyar ahaan ka dhiibano fikradda iyada ah sidii ay dhallinyaradu qayb uga noqon lahayd dastuurka anigu waxaan qabaa fikrad ah waxaa jira dhallinyaro badanoo soomaaliyeed oo ku dhaqan deegaamo fogfog soo anagu hadda caasimaddii baan joognaa laakiin meelo ka fogfogsan oo ka baxsan oo baadiyaa ku dhaqan sidee bay dhallinyaradaasi usoo gudbin karaan fikradooda ah si dastuurka loogu daro
sidaa shaashaddaa kusoo muujiseenba waxaa noo sheegteen inaad wadatashi la samayseen jaamacadaha iyo degmooyinka gobolka banaadir qabiilkiisa kala duwan ilaa haddana wadatashigaasi sii socdo maxaa diiday in lala tashto macallimiinta qaranka soomaaliyeed iyo macallimiinta kale aa la tago iskuullada maadaama dee aqoon-yaan ay yihiin oo jaamacadaha soo qalinjibeen oo in iskuulladii la tago iskuullada arday oo waxaa jiro ayaga naftooda rabo in rayga ka dhibtaan iyo macallimiin badan ugu dambeyn waxaa kulanka soo xiray wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya kaasi oo sheegay inay muhiim tahay in bulshada loo bandhigo dastuurka maadaama dastuurka uu yahay heshiis bulsho kulamo aad u fara badan ayaa waxaan qabanaynay maalmihii ugu dambeeyey waxaa lagula kulmayey qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed aqoon-yahanka soomaaliyeed garyaqaanada soomaaliyeed bulshada qaybaheedii kala duwan laakiin maanta wuxuu ugu muhiimsan yahay kulamadaasi kala waa kulan aan la kulmayno dhallinyarada soomaaliyeed ee lagu tilmaamo boqolkiiba toddobaatan iyo shan inay yihiin mujtamaca soomaaliyeed loo baahan yahay in la dhegaysto ra'yigooda ka qayb qaadashada dastuurka fursad weyn ayay noo tahay maanta inaan meeshaan wada joogno aan runtii ka hadlayno in dastuurkeena aan dhammaystiranno qaabkii aan u dhammaystiran lahayn
hay-adaha u xil saaran dib u eegista dastuurka ayaa wada dadaallo bulshada soomaaliyeed loogu dhoweynayo dastuurka maadaama ay muhiim tahay in bulshada ay ka qayb qaataan dib u eegista dastuurka soomaaliya